madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya ayaa waxaa loo doortay mudane cabdiqaadir axmed oo cali fardiye kadib markii uu ku guuleystay codad gaaraya boqolkiiba lixdan iyo laba doorasho ka dhacday magaalada laascanood musharaxii la tartamayay ee madaxweyne cabdirasaaq khaliif ayaa helay siddeed iyo toban cod halka labada cod kalena ay xumaadeen sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka waqooyi bari soomaaliya mudane doctor aadan cabdulaahi ow xasan wareeggii labaad ee doorashada madaxweynaha dowladda waqooyi bari waxay u dhacday sidan waxaa cabdiqaadir axmed aw cali firdhiye uu helay lixdan iyo laba cod cabdirisaaq khaliif axmed wuxuu helay siddeed iyo toban cod laba cod way xumaadeen tootalku waa siddeetan iyo laba xildhibaan oo codeeyey madaxweynaheenna oo madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari ee shanta sane ee soo socotaa waa cabdiqaadir axmed aw cali dhinaca kale cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa cod gacan taag ah ku noqday madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka waqooyi bari ee shanta sano soo socota madaxweynaha iminka la doortay mudane cabdiqaadir axmed ow cali firdiye ayaa noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka cusub ee waqooyi bari ee labada kun shan iyo labaatan ilaa iyo labada kun iyo soddonka